waayaha waayaha waayaha waayahay waana kanaa waa soo noqonay barnaamijkeena m t v soomaali jaalo ah
waa iskaad wada jeegtiin kulligiin amleena xaaladda dalka siyaasadda waa shidan tahay doorashadana waa soo dhowdaada waxyaaba badanna waan isku haystaa kuley waxaan rabnaa inaan waxyaabo falaqeyno marka soo dhowaada barnaamijkeena m t v somaali channel like subscribe comment ku dhufta waaya hadda waxaa waaye doorashada waa soo dhowdahay xaaladda dalka aad ayay u qasnaa doontaa saa umulay doono kulli hadda waxaa bilaabatay in baaraha bulshada oo laba qeyboo loo kala baxo oo rifaha layska rifo oo wixii sir layskaga hayay oo banaanka lasku soo wada dhigo si laisku ceebey lahay oo laisku fashiili lahay marka arrimaha yaraan anaa ka taabto kuley soomaalina waa baali doonaa marka kusoo dhawaada barnaamijkeena m t v somaali channel waaya haddaa qadabadan toos u galno waxaa jiro hadda maanta haddii baraha bulshada twitterkii haddii la galo waxaa la arkaa kuley waxyaaba badan oo laisku haysto oo shacabka soomaaliyeed ay kor ugu wada jeedaan madaxda dowladdu ayaga isku wadaan inay isfashiliyaan kuley iska qabsigan waxawaaye wuxuu soo socon doonaa amleena wuxuu u yimid kuley election season aa la galay laba qeybna waa loo kala baxay kacsantaa waxaa la rabaa inaa ka tartaabo arrimahaas marka haddii haddii hal mar hadda aan ka hadlo fashilka horta responsibility-ga in in farta laisku fiiqo horta waa laga fiican yahay sababta xaaladda waxaa waaye far isku fiiqinaa timid hebel saan uu sameeya saa fashilmay iyo hebel aniga ma fashilmin iyo walaa kulley hadda anaga shacabka soomaaliya nahanay kulley kulligiina dowladda federaalka nabadda noolan anaga كل هالوجيه نو سمنتين كل جين نو سمنتين معنا وزير معنا لوان معنا قاعلة كي إذن أو محاكو داي أو إذن سعبتو ماي كي كالي وح والبو أو أسوشيشن للا نواد اللون أنا حل نوتاي حل دلال فهمت مركب وحياوها الرون أو قاعد وحواي إن هاد فرت الأسكو في في غرت وعلى قف يعني كودة محل داي labadiinaba labada madaxa dalka ugu sareyso waxaa jiro tiim oo ayaga u kala shaqeeya oo kaas u kala ah marka haddii anaga shacabka isleedihiin shacabkan jahawareeriya ninkaana fashiliyey iyo ninkaana xumaanta keenay iyo ninkaana saan sameey haddaa haddaa isleedihiin shacabka jahawareeriya anaga shacabka soomaali haddaan nahanay kuma waqti uma hayno saanaa layiri iyo saanay tiri iyo hiishseed iyo shiiseed iyo this is this seems like xoogaa xew nagu noqotay cayaaraha laga dheelo high schoolka oo lobbiga mise mise meelaha high schoolka maaragtay oo saani ku tiri iyo waxaas horta waxaa fiican horta responsibility haddii la qaadi lahay anaga waxaa waxaa taageersanaana kii responsibility oo dhahay anaa qaladka galay mar dambe uma noqonaa waxa waaye kaas ragnimo ragnimadaas lagu taageero u baahan yahay laakiin kaas kama arkoono anaga madaxdeena waxaa ka arkoonaa ayaga iskuga haysto waxyaaba loo joogin oo hadda lagu kala baxay gees to gees marka hal fariin waxaa uu leebi lahay koley in laisku yimaado oo debate la galo wixii maarad xataa la keeno meeshaan waxaa la rabnaa anaga election oo fiican in aanoo dhaxalaalo lahaa arrin kale aan rabo inaan ka hadla waxaa waaye oo kale xataa marar badan waxaa la dhihi jiray mucaaradka xabqorya qaadanaya mucaaradka ayagasaan waayo horta fiiri hadda sida xaaladda u eg tahay waxaa ka baqi doonaa in labada madax oo dalka ugu saraysina ayaga qoryaha isku qaataan calanka shacab soomaaliya haddaan lahana taasa hadda kaduu qoraa shalay waxaa dhihi jiray mucaaradka maxaas waa ka baxday hadda labada madaxa dalka ayaga is haysto marka we know anaga we're not going to wait mana dhegeysan doono maxaa ku dhahay waqti dhumis iyo iyo iyo iyo laba nin oo mise laba oo isa sabaysa iyo iyo waxyaabahaas you know gumatalays electionka doorashada waa inay dhacdo kii ogolinne anaga anagaa soo qabanayna shacabkadana anagaana xereerayno this is our responsibility haddaan nahane shacabka soomaaliyeed haddaan nahane dalka haddaan leenahane anaga waa diidayn waa diidnay waa diidnay waa diidnay mugnaysi oo mise waa diidnay maxaa ku dhahaya military coup iyo none of that shit wadankan waxaa la rabaa inay doorasho election ka dhaca system inaan fiican oo yeeshto because waa wadan cusub oo soo kabooy we can be like the united states of america within 50 years anaga noqon karna haddii oo systemkan oo noo sii socdo laakiin nin oo yimaada oo systemka rabo in afduubto system asiga ugu dhaariyo no way kaan yeeli mayno taas don't forget to like share iyo subscribe kuligiina waad ku mahadsantihiin marka waxaan rajaynaynaa inaan barnaamijkan idiin soo bandhigno eh, fikiro badan oo ku xisaabsan xaaladaha dalka iyo sidii waxyaabo la le- la yeeli lahay iyo iyo iyo iyo waxyaabaha oo la hortaagan inaa inaa si runta ah oo gambasho lahayn inaan kaga hadlano Eh, madaxda dowladda horta hadda usi sheegeenaa anaga waxaan iskaga dhigana dad oo ayaga kala oo ayaga oo yacni anaa fiican iyo qaftaan hebel waxaa ku dhahaye eh, waxaana dalka ka sameysay iyo kulligiina isku mid aad tihiin ha iloobina anaga weyno one team ayaa wada ahaydeen shalay maantana one team ayaa wada tihiin kulligiina waa isleedihiin taas la sii socda kusoo dhawaada barnaamijkeena m t v somali channel